Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa fariin u diray dilaaliinta kireeya gawaarida ka baxa bosteejooyinka Kismaayo, injineerada guryaha dhisa iyo dad kale nootayooyinka ah ee ka howlgala degmada Kismaayo inay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga soo diiwaangeliyaan dowladda hoose inta aan la gaarin tobanka bisha sagaalaad. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo Daahir Xuseen Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa ku sheegay sababta keentay tallaabadani inay tahay in laga fogaado musuq iyo wax isdabamarin islamarkaana ay meesha ka baxdo xog la-aanta dhulalka iyadoo ay dhici karto kiisas dhuleed oo sifo sharci darra ah lagu kala gato sidaa awgeedna tallaabadani lagaga hortegayo in ay dhacaan kiisas sharci darra ah oo la xiriira dhanka dhulalka
waxaan rabaa halkan inaan ka gudbiyo fariin fariintaasoo ka soo baxday dowladda hoose ee degmada kismaayo fariintaasoo ku socota afar qodob oo kale ah dilaaliinta dhulka kaariyada bostaajooyinka injineerada dhulka dhisa ee guryaha dhisa iyo nootayooyinka aan ku hormaro dilaaliinta waxaan rabnaa dilaaliinta dhulka kala gadda inay yimaadaan degmada taariikhdu markay tahay tobanka bisha sagaalaad si loo diiwaangeliyo loo siiyo aqoonsi loo sugo amniga iyo kala gadashada hantida dadweynaha waxaana sababay inaan waktigan u yeedhno waxaa batay musuq maasuqii iyo isdabamarintii iyo xog la-aantii dhulka waxaana dhacday dhul la kala gatay oo kiisaskoodu hadda yaallaan dowladda hoose ee degmada dhulkaas oo aan sifo sharciga lagu kala garanay isla markaana dilaaliin iyo markhaatiyaal iyo nootayooyin istaba marsan ay barnaamijkaa ka shaqeeyeen sidaa laaligeed si loo sugo hantida dadweynaha gataha iyo laga gatahaba amni iyo sugnaanna ay u helaan oo kii xoola biinahayana xoolihiisa uu meel wanaagsan ku bixiyo kii dhul laga qaadanayana dhulkiisa si wanaagsan looga qaato looga gato looga gadanayo waxaan rabnaa dadka dilaaliinta dhulka ah inay yimaadaan tobanka bisha sagaalaad xafiiska dowladda hoose degmada kismaayo waxaa yimid kaariyada kaariyada boostaajooyinka iyagana sidoo kale waxay imanhayaan shan iyo tobanka bisha sagaalaad xarunta degmada dowladda hoose kismaayo si iyagana boose sharciga loo mariyo loo siiyo aqoonsi iyo aagga uu ka shaqaynayana loo ogaado injineeradu hadda ka hor baa la diiwaan geliyey qaybaha sharcigii qaatay qaybana sharcigii ma qaadanin qaybihii sharciga qaatayna wax badan baa ka soo noqday waxaan leeyahay qaybihii sharciga qaatay si sharcigiinii loo sugo waktigiisa iyo sugnaantiisa iyo qaybaha sharciga qaadanin si sharci cusub loo siiyo idinna imaada xafiiska nootayooyinku sharci baad haysataan sharci baa laydin siiyey ogolaasho ah inta sharciga haysata waxaa la rabaa in laysla saxo wax badan maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa sheegay in ciddii isku soo diiwaangelin weyda wakhtiga loo qabtay loo aqoonsan doono in ay yihiin kuwo ku shaqaynaya sifo sharci darra ah tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaadi doono